kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalkiina idiin soo gaaraya waxaa kusoo dhawaataan barnaamijka amuro afarka oo ah barnaamij toddobaadla galabkastoo khamiista saacadda oo marka ay soo dula istaagto sideed iyo barka duurma aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado
afrikay hurudoy cadow ku herye hurudoy hadiyeyad aadi hurudoy hadba cunaye hurudoy afrikay hurudoy cadow ku herye hurudoy hadiyeyad aadi hurudoy hadba cunaye hurudoy ahama la saaraa hurudoy
mar kale duur wanaagsan waa duur khamiisa taarikhda ay ku aastaysan tahay toddobiy tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal qodobada tobaadkan barnaamijka amura afarka maanta ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona ciidamada booliiska ee waddanka kenya ayaa qirtay in toban ka mid askarta waddankaasi loogu dilay qarax ka dhacay gobolka qoyibir ee waddanka kenya faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka amura afarka maanta ku dhagaysan doontiin qodobada kale aad dhegaysta doontiin toddobaadkan barnaamijka amur afrika waxaa qayb ka noqon doona madaxweynihii hore ee waddanka koonfur afrika jacob suma ayaa lasoo taagay maxkamad ku taala waddankaasi eedeymaha loo haysto faahfaanin ku saabsan ayaan barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijka amur afrika toddobaadkan aad ku dhegaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona lix iyo toban qof oo shacab ah ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay gobolka canfarta ee waddanka ethoobiya faahfaahina laga helayo iyo xogo ku saabsan ayaa barnaamijka amur afrika toddobaadkan kugu soo gudbi doonaa qodobada kale aad dhegaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha waddanka etoobiya doctor abiy axmed ayaa ku guulaystay almarinta nobel beas bres ee nabadda waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyal waxyaabaha ku muteysta almaantaas qaaliga dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegtay in la wareegeen saldhiga ciidamada militariga soomaaliya ay ku lahayeen duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyal sida al-shabaab ugu suurto gashay inay la wareegeen saldhiga ciidamada militariga soomaaliya ku yaala duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qodobada kale barnaamijka toddobaadkan ee mar afrika ku dhagaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka ee soomaaliya ambasador axmed ciise cawad ayaa toddobaadkan gudihiisa qaabilay wafdi ka socda hay-adda lacagta adduunka waxyaaba ay ka wada haleen xog ku saabsan ayaa barnaamijka mar afrika maanta ku dhagaysta doontiin waxyaabaha kale barnaamijkan ku dhagaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona laba sano kadib xasuusta qaraxii afar tobanka oktoobar ayaa toddobaadkan gudihiisa waxaa laga xoosay magaalada caasimada ee muqdisho waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibaal warbixino ku saabsan qodobada kale barnaamijka mar afrika toddobaadkan aa ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacday xarunta ciidamada midooda afrika amisom ay ku leeyihiin magaalada caasimada ee muqdisho khasaare isku jir dhimashii dhaawac ee ka dhashay madaafiicdaasi faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka mar afrika maanta ku dhagaysan doontiin barnaamijka waxaa soo sarakaana ka timi doona anigoo xasan cumar axmed ibraahim saxiif ayaa barnaamijka maanta farsamaynaya oo marka kale iyo amura afrika
isarabteen isarabteen jiritanka noloshiyo afka joogistiisana ha ku jaha wareerine jiritanka noloshiyo afka joogistiisana ha ku jaha wareerine Thank you Çamaşırın küçük kız Mıçıdı Ali Gül Çamaşırın küçük kız Mıçıdı Ali Gül İgıçıdı aşkı Kırvı çügeyi İgıçıdı aşkı Kırvı çügeyi Jahada lay digay, sidigi gujogsade. adoo ilka ila jecel mahadad mahadad mahadad adoo ilka ila jecel mahadad mahadad mahadad mahadad isjabiso jarka kalulaadso kalulaadso jarka kalulaadso kalulaadso aniga jallowde jubla kaa galay haysoo jaleecine aniga jallowde jubla kula galay haysoo jaleecine Thank you
kulanasna ayaa lena saaxiibyada qeybihii hore ee barnaamijka mara afrika ayaa degeysanaysaan raadiyo haadana wuu idinka imaanayaa xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax ka dhacay gudaha gobolka ay soomaalida ku badan tahay ee n f d khasaaras u jira dhimashadii dhaawac ayaa askar ka tirsaneed booliiska sida gaarka u tababaran ee dowladda kenya ka soo gaaray qaraxaasi sida ay la kala duwan ay noo xaqiijiyeen hayeeshee al-shabaab ayaa warkooda ku sheegtay inay ku dileen ilaa toban askari oo ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee waddanka kenya qaraxaas oo sida la sheegay ahaa minada nuuca dhulka lagu aaso ayaa kulayada gadiidka ay wateen ciidamada kenya waxa uu ku haleelay inta u dhexaysa deegaanada kulan iyo libooya kenya oo hoos taga degmada gaarisa ee gobolka qoyi bare waddankaasi kenya ugu yaraan toban askari oo ka tirsanaa ciidamada kenya ayaa lagu dilay qarax haleelay baabuurtooda oo maraya meel u dhow xuduudka soomaaliya ee sabdidii ayuu kaalda wararka ee reuters uu sheegay sargaal ka tirsanaa ciidamada booliska ee ka howlgala gobolka qoyi bari ee waddankaasi kenya sidoo kale waxaa jira dhaawacyo kale oo qaraxaasi kasoo gaaray ciidamada kenya balse aan la cayibin tiradooda rasmiga ah sida uu qiray sargaalka kenyaanka ah ee reuters u warramay kenya ayaa ka mid ah wadamada afrika ee ciidamada nabadalinta midooda afrika amisom soomaaliya ka joogaan hayeeshee waxay ka dambeeyey markay ciidankeeda gudaha usoo galeen gudaha wadanka soomaaliya ee waxaa si joogtaa gudaha dalkaasi weerare uga geysanayay dagaalamayaasha al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama hogaaminaya ahama la saaraa hurudoy hayin sidiisa hurudoy la hogaaminaya dulli lama hilade away halaadadaade dulli lama hilade away halaadadaade doqombo
barnaamijka muraa afrika ayaad degeysanaysaan raadiyaha caadadana waa nagala socotaan saaxiibayaal madaxweynihii hore wadanka koonfur afrika jacob suma ayaa toddobaadkan gudahisa waxaa markii ugu horreysay ka soo muuqday maxkamad ku taalla gudaha waddankaasi isagoo wajahaya eedamo kale oo qeyb ay ka tahay muuse maas uu ka galay gudaha waddankaasi jacob suma ayaa waxaa lagu eedanayaa lunsashada malaayiin doolar kuwaasoo intooda badan laga helay qandaraasya uu la galay shirkada shisheeye ee waddanka reer yurub laga leeyahay jacob zuma ayaa sidoo kale waxaa lagu eedanayaa inuu iibsaday diyaarada dagaal doomo shidaal iyo qalin militari oo uu ka iibsaday shan shirkadood oo reer yuruba xisbiga talada haya wadankaasi koonfur afrika ayaa jacob zuma ku qasbay inuu xilka ka dego sanadkii lasoo dhaafay kadib markii ay kordheen eedabaha musuqmaasuq ee loo haysto madaxnihii hore ee wadankaasi jacob zuma madaxnihi hore wadanka koonfur afrika iyo dhowr jeer oo hore isugu dayay inuu ka hortago maxkamadiintiisa balse toddobaadkan gudihiisa ayaa la dhegeystay eedda loo haysto madaxnihi hore wadanka koonfur afrika jacob zuma
habowsano weligeed halaysane sida xoolihiiba xiranada guya doqombo habowsano weligeed halaysane sida xoolihiiba xiranada guya
rag hubaysan ayaa ugu yaraan lix iyo toban qof ku dilay islamarkaasna qiyaastii tobaneyo kale ku dhaawacay xaafad yar oo ku taala waqooyiga bari ee dalka ethoobiya sida ay booliska waddankaasi ay noo sheegeen weerarkan ayaa qiyaastii kowda duhurnimo sabtidii ka dhacay xaafadda obona oo degmada afmow ee gobolka waqooyi bari ee waddankaasi canfurta waa mid ka mid a weerarada ugu dhimashada badna ee ka dhaca waddankaasi ethoobiya galbeedkiisa isbitaal ku yaala deegaankaas ayaa waxaa la geeyay labaatan iyo sideed qof oo dhaawacay oo kasoo gaareen qaraxyo iyo rasaas sida uu madaxa isbitaalka dobete ee gobolka cafarta uu warbaahinta reuters u sheegay haweeney lagu dhaawacay weerarkaasi ayaa weysay sayidkeeda iyo wiilkeeda oo afar bilood jir ahaa sida uu sheegay agaasimaha isbitaalka dadka dhaawacma la geeyey etoobiya ayaa waxaa ka socda isbedelo siyaasiyad iyo mid dhaqaale uu horumid uu ka yeera wasaaraha wadanka etoobiya doctor abi axmed oo tirada la wareegay labada kun iyo sideed tobankii kadib markii saddex sano ay socdeen dadbaxyo rabshada watay oo ka dhan ahaa dowladdii uu hogaaminayay iscasilaaddii ra-iisul wasaarihii waddankaasi xaylimaryan desalayn abi axmed oo ah afartan saddex sano jir ayaa jimcihii ku guuleysta almarinta nibal peace bares oo sabab la xiriira daalada nabadeed ee soo afjarada colaadihii wadanka ethoobiya ee muddada fog kala dhexeysay ee wadanka riteria hayeeshe isbedelada uu bilaabay doctor abi axmed ayaa sidoo kale ku dhiirigeliyay hogaamiyaal goboleedyo awood badan waxay sare u qaadeen xiisadihii qowmiyadaha ee wadankaasi ethoobiya
habowsano weligeed halaysane sida xoolihiiba xiranada guya doqombo habowsano weligeed
barnaamijka muraha afrika ay degeysanaysaan raadiyo haadana oo nagala socotaan saaxiibayaal toddobaadkan gudihiisa xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxay sheegtay in la wareegeen saldhig ciidamada militariga soomaaliya ay ku lahayaan deegaan hoostaga magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markii ciidamada militariga iskaga bixin saldhiggii ay ku lahayeen deegaana leyraa ceel gaalow iyo raaxow oo u dhow deegaanka qalimow ee duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe deegaanka qalimow oo soddon kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku yaala bartamaha waddada xiriirsa magaalooyinka jowhar iyo magaalada balcad ee shabeellaha dhexe waxaana la sheegayay in ciidamada ku sugnaa aagga deegaankaasi ay iska ambabaxeen kadib markii culaysyo badan ay kala kulmeen xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab oo qarka u saarnaa saldhigga ciidamada militariga soomaaliya iska ambabaxeen duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe al-shabaab oo ku sugnaa meel aan sidaas uga fogaan deegaanka qalimow ayaa waxay sheegtay in lagu wareegeen saldhigga ay bandhayeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ceel gaalow iyo raaxoy oo duleedka ka ah magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ilaa iyo hadda lama oga sababta ay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya u bandhayeen deegaanka ceel gaalow iyo raaxoy ciidamadaas oo sugayay amniga waddada xiriirsa magaalooyinka jowhar iyo magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo dhowr jeer weeraro ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab ay halkaasi kula beegsadeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka maamulka hirshabeelle iyo dadka shacabka ah ee isticmaala waddada xiriirsa magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ma jirto wax wara ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka taliska ciidamada militariga soomaaliya iyo maamulka oo ku aadan ka bixitaanka ciidamada militariga soomaaliya deegaanka ceel gaalow ee duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale ma jirto ee war xaqiijinaya sheegashada al-shabaab ah inay la wareegeen deegaanka ceel gaalow oo qiyaastii soddon kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe barnaamijka mura afrika ayaad degeysanaysaan raadiyo xadan oo nagala socotaan saaxiibayaal toddobaadka gudihiisa waxaa magaalada caasimada ah muqdisho laga xusay laba sano kadib xasuustiisa qaraxii afar tobanka oktoobar ee labada kun todoba tan ka dhacay magaalada caasimada ah muqdisho kaasi ay ku dhinteen in ka badan lix boqol oo qof halkaa tiro intaas ka badana dhaawacyo kala duwan ee uu ka soo gaaray magaalada caasimada ah muqdisho toddobaadkan gudihiisa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu barordiiqaya dadkii ku geeriyooday masuubadii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada caasimada ah muqdisho laba sano ka hor afariyo tobankii bisha oktoobar ee sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii laba sano kadib ayaa isgoyska soobe ee magaalada caasimadda muqdisho waxaa isku soo baxay kumanaan dadweyne ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada caasimadda muqdisho kuwaasoo kulan barordiiq ahaa ay ugu duceynayeen walaalahooda soomaaliyeed ee ku geeriyooday qaraxaasi eegan dadweynaha isku soo babaxay gacmaha ay ku siteen boorar ay ku xardhayihiin eryo ay ugu dhiidhiinayeen falalka noocaas oo kale ah in mar kale ay ka dhacaan gudaha soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ah muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah muqdisho oo goobjoog ka ah munaasabadaasi ayaa bulshada isugu soo baxay isgoyska soobe ee magaalada caasimada ah muqdisho ku dhiirageliyay mowqafkooda ku aadan la dagaalanka ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama dadka goobtaasi ka hadlay waxaa qeybka ahaa ayaan maxamed oo ka mid dhalinyarta soomaaliyeed islamarkaasna ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ee qaranka ku biirtay kadib dhacdii afar tobankii bisha oktoobar ee sanadkii labada kun todoba tobankii ka dhacday magaalada caasimada ah muqdisho kuwaasoo lagu xasuuqay in ka badan lix boqol oo qof halka tiro intaas ka badan kalena ee dhaawacyo kala duwan lagu gaarsiiyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah muqdisho madane cumar maxamuud maxamed finish ayaa oo goob fagalaasgooska afar tobanka oktoobar ee ekasooba kula hadlayay kumanaan qof oo isku soo baxay ayaa waxauu sheegay in dhacdadii goobtani ka dhacday laga bartay sida ay shabaab u diidan yihiin nolosha jiritaanka soomaalinimada siduu hadalka u dhigay isku soo baxaan barodiiqda ahaa ee tobaadkan ka dhacay magaalada caasimada ah muqdisho ayaa waxaan ka qeybgelin madaxda ugu sareysa dowladda federaalka sida madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisaraha soomaaliya xasan cali kheyre sabab ammaan daradeed ayayna shaaciyeen inay uga baaqdeen ka qaybgalka munaasabadda barodiiqda ee afar tobanka bisha oktoobar ee sanadkii labada kun todoba sasuuq loogu geystay muqdisho barnaamijka intaasii ku dhan yahay waxaan kaga tegay heestan tani kulan dambe waxaan idin leenahay saaxiib yaal gooli gobnow
لا
Thank you.